بsم الlh الرحmn الرحيم الحمd للh رب العاalمين وصلى الlه وsلم عlى نبيinا mحمد وعlى آlه وأصxaaبه أجمعين أmا bعd qال الإmam أbو cبdالرحmن النسائي رحimه الlه taعالى bab الوqت اldي ynصرف فيh النsاء min الصلاة waqtigii cadayntiisii buu u baab yahay aladii waqtiga oo yansarifu fiihi الnisaau haweenku ay ka gadoomayaan min asalaati salaada yacnii masaajidkii ay ka baxayaan markaas salaadii ay kana dhammaanayaan wabilisnaadi qaala ahbaranaa caliy bnu khashramin qaala ahbaranaa ciisa bnu yunus can اlwsaaciyi can الzuhriyi can curwata can caaishaةa radia allahu canha qaalat kana الnisaau haweenku waxay ahaayeen yusaliina maca annabiyi sala allahu calayhi wasalama inay nebiga la tukanayeen alfajra subaxa fakaana wuxuu ahaa idaa sallama hadduu salaamo noqsado insarafna way gadoomayeen mutalaficaatin iyagoo ku duuduuban bimuruudihinna go-yaalkooda falaa yucrafna aan la garanaynin min alhalasi min ajli alghalasi mugdiga dartiisa ayb xalushaahidka marka waxay tahay fajarkay nebiga la tukanayeen marka ay baxayaan weli mugdi ayaa jiro oo cirka mugdigiisii iyo iftiinkii weli waa isku dhex jiraan ayb iyadoo iyagoo marka aan la garanayn meeshaa marka waxaad dareemaysaa markii salaada laga baxaba inay hore u dhaqaaqi jireen sidaasuu u wadaa marka horena waxaan usoo marnay xadiidkii ahaa inay haweenku marka nebigu uu salaada ka baxo haweenku inay bixi jireen isla markiiba kadibna ay ragga markaas kadib ay iyagu bixi jireen oo raggu ay sugi jireen qaala baabu nahyi can mubaadarati اlimaami bilinsiraafi min aلsalaa iska reebidda la yska reebay can mubaadarati اlimaami imaamka la degdegiisa bilinsiraafi lagala degdego yacnii min asalaati salaada lagalaga baxo yacnii imaamka in lagala hormaro oo laga lagala degdego salaada in laga baxo wa bihi qaala akbaranaa cali bnu xujirin wahuwa sacdiyu qaala xadaanaa cali bnu mushir can ilmukhtaari bni fulfulin can anas bni malikin qaala sallaa binaa rasuulu llahi sal l slam nabigaana tujiyey daata yowmin maalin huma aqbala calayna biwajhihi wejigiisa ayuu nagula soo qaabilay faqaala wuxuu yidhi inii imaamukum anigu imaamkiinaan ahay falaa tubaadiruunii ha igala hormarinina birukuuci iyo walaa bisujuudi rukuucdii sujuudda toona walaa bilqiyaami qiyaamka ha igala hormarinina walaa bilinsiraafi bixitaanka na ha igala hormarinina walaa bilinsiraafi marka waxaa loo jeedaa almuraadu bilinsiraafi assalaam yacnii aniga hortayha salaamo noqsanina waay ilaa hadduu imaamku salaamo noqsado maamuumkii uu salaamo noqsado imaamkiiba meeshiisa iska fadhiya waa bixi karaa ma'muumka walaa bilinsiraafida macnaheedu maaha bixitaanka masaajidka laga baxayo ee bixitaanka masjidka laga baxayo imaamka kuma xirnid adiga oo hadday dani iyo ku hayso waa iska bixi kartaa marka bilinsiraafida waxaa laga wadaa bisalaam salaadka bixidda oo salaamtaa ile looga baxaayo ha igala hormarinina alimaamu nawowina sidaasuu yidhi tarjamada lafteeda saasaa ka muuqanayso fa innii araakum maxaa yeele anu waan idin arkayaa min amaamii horteyda o min khalfii gadaashayda uma qaala waladii nafsii biyadihi baan ku dhaaranayaa low ra-aytum maa ra-aytu haddaad arki lahaydeen waxaan arkay la daxigtum qaliilan wax yar ayaad qosli lahaydeen wala bakaytum kahiiran wax badanna waa ooyi lahaydeen qulnaa waxaanu nidhi maa ra-ayta yaa rasuula allah rasuul allahu maxaad aragtay qaala aljannata wannaar jannadii iyo naartii ayaan arkay aniga dee qofku marka wuxuu ku ooyo waa waa tahay naar haddii la arko marka wuxuu leey idinku haddaad isha aada saari lahaydeen wax yar baad qusli lahaydeen wax badanna waa iska oyin lahaydeen qaala baabu hawaabi man sallaa maca alimaami xataa yansarif baabu hawaabi man qof hawaabtii cadayntiiba u baab yahay sallaa maca alimaami imaamka la tukaday xataa yansarifa ilaa imaamka uu salaada ka baxo dabcan de salaadihii faradka ah waaba qasab in imaamkii lagala baxo haddii kalena dabcan niyatulmufaaraqa waa lala imaan karaayo qofka waa faaruqi karaa oo salaadii sidaad imaamkii u wado oo aada la tukanaysay haddii adiga dhiba cudurdaar iyo wax kugu yimaadaan ee inaad salaadii intaad imaamkii ka goosato oo aada dhammaysato kadibna aa iska dhaqaaqdo cudurdaar hadduu jiro waa leedahay ninkii mucaad ibnu jabal salaada ka goostay inkastoo riwaayaadka qaar ay leeyihiin intuu ka baxay salaadabuu xaggoo kale tegay markaasuu tukaday salaadiisii laakiin imaam haddii lala bilaabo waxaa fiican in lala dhammaystaba salaadaha sunnooyinka weliba oo ikhtiyaarku iyada uu ka furan yahay ee in lala dhammaystaa fiican waana siduu keeni doonaa wabihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuudin qaala xadaanaa bishrun wahuwa bnu lmufadal qaala xadaanaa daawuudu wahuwa bnu abi hindin can ilwaliid bni cabdiraxmaan wahuwa aljurashiyu alximsiyu zajaaj hiqat rawaa lahu lbukhaariyu fi khalqi afcaali اlcibaad wamuslimu wاlarbaca can jubayr bni nufayrin can abi darin qaala wuxuu yihi sumnaa maca rasuuli اllahi sal l slam nabigaan la soonnay ramadaana ramadaan falam yaqum bina nabiyu sal l slam nabiga nooma naama tujinin oo nooma istaagin xataa baqiya sabcun min ashahri ilaa bisha ay toddoba ka dhinnayd faqaama binaa waa noo istaagayoo waana tujiyey xataa dahaba naxwun min huluthi lleyl ilaa habeenka saddex marka loo qaybiya meel ay tagtay huma kaanat saadisatun lix ayaa hartay falam yaqum binaa yani ay baqiyat saadisatun lix maalmood baa lix habeen baa bishii ka hartay falam yaqum binaa nooma istaagin falamaa kaanat alkhaamisatu markay ahayd qaama binaa khaamisada marka waxa inta dhimanaa laga tirinaa qaama binaa waa noo istaaga xataa dahaba naxwun min shatri اlleyli ilaa habeenka nuskiis ou tegay qulnaa waxaanu nidhi yaa rasuul allah rasuul allow low nafaltanaa qiyaama hadihi اlleyla haddaad noo yacnii noo siyaadin lahayd habeenkan qiyaamkiisa lakaana xasana qaala wuxuu yidhi ina rajula qofku idaa sallaa maca alimaami imaam hadduu la tukado xataa yansarifa ilaa imaamka uu salaada dhammeeyo xusiba lahu qiyaamu leylatin habeen dhan inuu taagnaa baa loo qoraa qiyaamu leyl ayaa loo qoraa marka imaamka in lala dhammaysto hadduu saddex iyo labaatan taraawix tukanaya iyo hadduu koob iyo toban tukanayaba in lala dhammaystaa inay fiican tahay waayo salaadahani waa sunno sunnaduna intii la doonaa laga tukan karaa qaala wuxuu yidhi uma kaanat araabicatu ayay ahayd afar baa ka dhinayd falam yaqum binaa ma noo soo bixin nooma istaagin falamaa baqiya halaaثun min ashahri bisha markay saddex ka dhinaatay arsala ilaa banaatihi wa nisaa'ihi wuxuu u cidiray marka gabdhihiisa iyo xaasaskiisa waxashada annaasa dadkiibuu soo ururiyey faqaama binaa waa noo istaagay xataa khashiinaa ilaa aan ka cabsannay an yafuutana alfalaaxu suxuurta inay naga tagto habeenkaa markay saddexda maalmood ka dhinayd waaba dheereeyey nebiga salaatuleylki ilaa aan ka baqnayba in suxuurtii tagto huma lam yaqum binaa shay-an min ashahri wax bisha ka mida nooma istaagin kadib qaala daawuudu qultu waxaan idhi sheekhiisu u weydiinayaa ma lfalaaxu oo alwaliid bnu cabdiraxmaan ah qaala waxau yidhi asuxuuru suxuurtaa laga wadaa marka macalushaahidka waxay tahay salaad sunnaa haddaad imaam la tukanaysa la dhammayso sidaas baa fadli badan qaala baabu ruqsati lilimaami fii takhadii riqaabi innaasi ruqsadii caddaynteediibuu u baab yahay lilimaami imaamka loo ruqseeyo fii takhadii riqaabi innaasi dadka luqumahooda ama qoorahooda ka tallaabsigeeda yacnii imaamku inuu dadka kasoo titillaabsan karo ilaa imaamka waxaa laga rabaa horay isaga markaa dadka hadday duruuf ku kalifto inuu kasoo tallaabsan karo tarjamada marka waxaa laga fahmaa hayru limaam dad ma ka tallaabsanayo waayo haddaadan imaam ahayn meeshaad doontaad ku tukan kartaa haddaad horay soo gaari weysay meeshii aada heshay isaga tuko oo adig ile hore lagaama rabo markaas ayb qofku marka inuu iska soo dardaro dadka ma fiicno wbihi qaala akhbaranaa axmed bnu bakaar alxaraaniyu wahuwa saduuq kana lahu xifdu nasaa-i un baa u wariyey min bayni aimati sita qaala xadahanaa bishru bnu sariy can cumara bni saciid bni abi xusaynin wahuwa nowfaliyu lmakiyu hiqat can ibni abi mulaykata can cuqbata bni اlxaariث qaala wuxuu yidhi salaytu maca rasuuli اllahi sal l slam alcasra bilmadinati nabiga casirkan madiine kula tukaday uma insarafa waa gadoomay yatakhaطaa isagoo ka tallaabsanaya riqaaba annaasi dadka luqumahooda sariican degdegayo xataa tacajaba ilaa uu yaabay annaasu dadkii ay yaabeen lisurcatihi degdegiisa ay la yaabeen dartiisa fatabicahu bacdu asxaabihi baa raaceen fadakhala calaa bacdi aswaajihi buu u galay uma kharaja waa baxay faqaala wuxuu yidhi inii dakartu waxaan xusuustay wa ana fi lcasri anuu casirka ku jiro shay-an wax oo min tibrin gabal dahab ah kaana cindanaa kaasoo agteenna ahaa fakarihtu waxaan nacay an yabiita cindanaa agteenna inuu ku baryo fa amartu biqasmihi qeybintiisaan amray waxaa laga qaadanayaa marka dee imaamkii isagao hore u joogaa markuu soo galayana dasoo hore kusoo gaaro dee laga fursan waayo ilaa in la tallaabsado maana u soo tallaabsan waxaa kaloo laga qaadanayaa marka uu rabo inuu degdeg ku baxana sidoo kale uu yeeli karaa ayb xadiidku waxaa kaloo tusayaa qofka salaada dhexdeeda hadday wax kusoo dhacaan asoo salaada ku jiro salaada inaynan ka buraynin weliba waxa kusoo dhacayo wax fiican hadday tahay oo daaco ah dhib male iyada wasaawistu laakiin waa waa khatar ma ficno de nebigu wasaawis ku imaan maysa asaga nacam sala allahu calayhi wasalam laakiin waxaan kusoo dhacay waa in maal la qaybiyo dad masaakiina la gaarsiiyo cumarna waatuu dhihi jiray innii la ujahizu jeyshii fii salaatii ciidankan diyaariyaa buu yidhi salaadeyda dhexdeedaan ku diyaariyaa yidhi raganimada iyo shahaamada iyo ayaa dareemaya iyo siduu uga fakarayo ummadda danaheeda nacam ile howl badana u taallo marka waxaa dhacaysa mararka qaar soo salaadii ku jiro meel ciidan looga baahan yahay iyo wax uun inay jiraanoo sidaa u kala ratibaayo ayb bukhaari marka kitaabuulcamali fi salaa ayuu meelaha marka uu ku keenaa ayb waxaa kaloo laga qaadanayaa shayga yacni khayraadka in loo degdego waayo nebiga cabaar waa iska fadhi karay markiiba waa orday waa degdegay qeybintiisa shayga marka weliba hadduu xaq yahay xaq adiga lagugu leeyahay haddii uu yahay inaad iska dedejisaa fiican leanna waa dhimo kartaa waxbaa kugu imaan karo laasiyama haddaan la ogeyn weliba midda annaga de noogu dhib badan taas waay xuquuq ayaa dhici karta in markaa qofka lagu leeyahay deyman iyo xuquuq kale xuquuqdiina ma qorna ma dardaaran lagama bixinin mawdkiina waa kusoo kadina meeshaas marka ilaahay uun anoo fududay howl aad iyo aad u dhib badan waay waayo xaq iyadoo lagugu leeyahay qofkii kaa gudi lahayna aadan u sheegin meeqo gabood fal waay marka in aad loogu degdega de rasuulka qeyb dahabkaani qeyb sadaqadii ka hartay buu ahaa walwalow ku haayay waa la orday marka markaas soo qeybiy baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa qiila lirajuli qofka haddii lagu yiraahdo hal sallayta ma tukatay hal yaquulu ma dhahayaa laa maya haddii uunan dukanin ma dukanin ma dhahayaa ma dhihi karaa tabwiibka nasaa-i hadda sidaan wa bukhaarina isaga tabwiibkiisa aad moodaa inuu aada uga fiicnaa oo wuxuu yidhi bukhaari baabu qowli rajuli lilnabiyi sala allahu calayhi wasalama maa sallaynaa qofku macnaa inuu dhihi karo maa sallaynaa ma tukanin annaga weli ibraahimu naqaci baa marka waxaa laga wariyaa isaga tafriiq inuu jiro oo uu markaa waxyaabo ku kala saarayo iyo oo marna aan la karaaha ay ku jirto marna aynan dhib lahayn ayb wbihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuudi wmxamed bnu cabdilaclى qaala xadaanaa khaalid can hishaami can yxya bni abi kahiiri can abi salamta bni cabdiraxmaan can jaabir bni cabdillaahi ana cumara bna alkhaطaab radia allahu canhu yowma alkhandaqi bacdamaa garabat ishamsu markay qoraxdii dhacday kadib jacala wuxuu gudagalay yasubu kufaara qurayshin inuu caynayo wa qaala waxa uu yidhi yaa rasuula allah maa kidtu ma aanan ku dhowaanin an usalliya inaan tukadaba xataa kaadat ishamsu ilaa ay qoraxda sigtayba taqrubu inay dhacayso faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu yidhi maa sallaytuhaa ma aanan tukanin anigana waa la iloob waa iloobeen marka dagaalkii ay mashquul ku ahaayeen salaatulkhawfna markaas de ma soo degin weli marka iyagaa ka mashquuliyey marka cadowgaa ka mashquuliyey maa sallaytuhaa buu yidhi marka bukhaari isaga qowlu rajuli lilnabiyi sal l slam maa sallaynaa ayuu baabeeyey xadiidkanuuna keenay ee maa sallaytuhaa waxa dhahayana waa nebiga ee maaha ninkii ma aha ee duruqda xadiidka qaar baa waxaa ku timid qofku inuu saas yidhi isna fanazalnaa waan degnay buu yidhi maca rasuuli llahi sal l slam nebiga anagoo la jirno ilaa budxaana budxaan fatawada'a lisalaati waa u weyse qaatay watawada-naa lahaa waa u weysaysanay fasala alcasra buu tukaday bacdamaa garabat ishamsu markay qoraxdii dhacday uma sallaa bacdaha almaqriba gadaasheed ayuu maqribkii tukaday markaa ka bacdi aakhiru kitaabi sahwi wاtashahudi wاsalaam ayb qaala kitaabu ljumcati jumcadii ayuu u kitaab yahay qaala baabu iijaabi اljumcati jumcada waajibinteeda caddaynteediibuu u baab yahay jumcadu inay waajib tahay wbihi qaala akhbaranaa saciid bnu cabdiraxmaan almaqzuumiyu qaala xadaanaa sufyaanu huwa bnu cuyayna can abi zinaadi can ilacraj can abi hurayrata xaa wabnu taawuusin can abiihi can abi hurayrata qaala rasuulu llahi sal l slam rasuulku waxa uu yihi naxnu laakhiruuna asaabiquuna ywma alqiyaama annagu waxaan nahay kuwa ugu danbeeya ummadaha alsaabiquuna ee u horeeyo xisaabta yani alsaabiquuna ee xisaabta u horeeyo alsaabiquuna ee xisaabtana yani isaab xisaabinta u horeeyaan janno geliddana jannada gelitaankeedana ugu horeeyo marka alsaabiquuna alaakhiruuna bictibaarin alsaabiquunana bictibaarin aakhar hadhow markaa dhihin say ugu horeeyaan uguna dambeeyaan yani waa u dambeeyaan xagga waqtiga ummadaha anagaa ka dambeeyno waa u horeeyaan xagga xisaabta iyo janno gelidda waa intaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha bayda annahum gayra annahum laakiin iyaga uutul kitaaba kitaabkii baa la siiyey min qablinaa horteen wa uutiinaahu annagana kitaabkii waana la siiyey min bacdihim gadaashooda bayda waa hayra wasnan wamacnan bayda bimacnaa hayra waay marka wasnan wamacnan qaadi ciyaad mashaariqu lanwaarka asaga wuxuu yihi waa bifatxi اlbaa'i wadaali ba-da oo la kordhigo iyo daalka oo la kordhigo laa hayr wax kale ma aha marka ayb marka ya-da dabcan waa la reebayaa bayda macnaahu marka wuxuu yihi macnaahu hunaa meeshan waxaa loo jeedaa buu yidhi hayr bayda anahum hayra anahum waqiila waxaa la yidhi buu yidhi ilaa bayda bimacnaa ilaana waa la yidhi ilaa anahum marka ilaa haddii la yidhaha ilaa anahum uutu lkitaaba min qablina waa isku dhow yihiin waqiila waxaa la yidhi buu yidhi marka bayda bimacnaa calaa calaa anahum uutu lkitaaba min qablina markaabuu wuxuu yidhi wataأtii bimacnaa min ajlina waa ku timaadaa marka min ajli la yidhaahdana bayda anahum min ajli anahum min ajli laakiin wuxuu leeyahay waqad qiila dalika min min ajlina waa la yidhi fi lxadiidi اlأwal xadiid اlأwal kanuu ka wadaa macnaha wuxuu leeyahay min ajlida ayaa xadiidkan beydada ku jirta waxaa lagu fasiray min ajli waa lagu fasiray buu yidhi wa huwa baciidun meeshaanu marka ujeedaa wahuwa baciidun waa fog tahay buu yidhi min ajli in lagu fasiro ayb wa fiihi luqatun ukhraa luqo kalena waa ku jirtaa oo mayda ah bayda meesha ah ba'da in miim laga lagu bedelo mayda la yidhaaha soo ma garanin bilmiimi ibnulahirna isaga baayid in saasoo kalena waa la yidhi buu leeyahay khulaasada marka bayda waxaa lagu macneeyey hayra ilaa calaa iyo min ajli xadiidkan markay ku jirta min ajli in lagu fasiro waa diiday qaadiciyaad wuxuu leeyahay wahuwa baciidun laakiin ibnu xajar baa wuxuu leeyahay baciidka awalan marka ugu horey min ajlida horta waxa ku fasiray imaamu shaafici uahay oo wuxuu yidhi warawa bnu abi xaatimin fii manaaqibi الshaaficiyi can الrabiic canhu ay shaafici ana macnaa bayda min ajli wakada dakarahu bnu xibaana wاlbagawiyu can اlmusaniyi can الshaaficiyi laba sanadaa shaafici looga wariyey waqad istabcadahu ciyaad qaadi ciyaad waa baciid buu yidhi waa meesha hadda aan akrinayay oo mashaariq اlanwaarka walaa bucda fiihi wax bucdioo ku jiraana ma leh bal macnaahu macnihiisu waxa uu yahay innaa sabaqnaa bilfadli annaga fadligii ayaanu ku hormarnay id hudiinaa ila aljumcati markii jumcada nalagu hanuuniyey maca ta'ahurinaa dibdhaceenna aan dib dhacnayna lala qabo fi zamaani xagga waqtiga maxay tahay marka bisababi annahum dalluu min ajli annahum dalluu canhaa inay ayagu jumcada ka dhumeen maca taqadumihim ayagoo naga horreeyey marka min ajli waa lagu macnay karaa buu leeyahay yani sababkay ila min ajlidu waa tacliil sababtay jumcada uga yacnii wuxuu leeyahay inay jumcadii ka dhumeen ayaan uga hormarnay waayo annaga marka ayb wayashhadu lahu macnaha waxaa u markhaati kacaya maa waqaca fii fawaa'idi bni اlmuqri waxaa ku dhacay min dariiqi abi saalix can abi hurayrata waa xadiidka bilafdi naxnu alaakhiruuna fi اddunyaa wanaxnu saabiquuna awala man yadkhulu اljannata liannahum uutuu lkitaaba min qablina liannahum liannahum iyo min ajli isku mid soo maaha liannahum iyo min ajli isku mid waa riwaayo keena sooma arkaysa wfي muwaطأi saciid bni cufayr can maliki can abi الzinaad bilafdi dalika banahm uutuu lkitaaba biannahum ba'dan maxay tahay sababiyo min ajli iyo liannahum iyo ba'daasoo sababiyada ah kulli macnihii shaafici sheegay bayba daliil u yihiin marka min ajlina wax bucdiya kuma jira waayahay whada alyawmu wahadakani alyawmu maalinkii weeyaan aladii kataba allahu caza wajala allah uu ku farad yeelay calayhim korkooda faاkhtalafuu fiihi way isku khilaafeen jumcadii marka maxalushaahidka halkan wahada alyawmu aladii kataba allahu caza wajala calayhim waa maalinkii allah uu ku farad yeelay korkooda marka jumcadu waa farad marka waa waajib ayaga waa ka dhumeen annagana faradkii baan helnay fahadaana allahu caza wajala lahu alla waa nagu hanuuniyey yacnii yowma aljumucati faannaasu lanaa fiihi tabacun dadka annaga ayay tabac noo yihiin oyna raacayaan alyahuudu qadan markaan annaga maanta cibaadaysano jumco ay tahay oo aan marka ijtimaac weyn la imaano yahuuddu waa berri waa sabti wanasaara nasaaraduna bacda qadin waa berri dambe waayo axaday iyaguna annagayna yacni ay naga gadaaleeyaan oo tabac ay noo yihiin wabihi qaala akhbaranaa waasil bnu cabdilaclaa wahuwa alasadiyu abulqaasim aw abu muxamed alkuufiyu hiqatun rawaa lahu muslimu walarbaca qaala xadaana bnu fudayl can abi maliki alashjaciy can abi xaazimi can abi hurayrata wa can ribciyi bni xiraashin abi xaazim uu ku cadfan yahay can xudayfata qaalaa qaalaada marka waa abu hurayra iyo xudayfa marka qaala rasuulu llahi sal l slam adala allahu caza wajala allah wuxuu ka dhumiyey can iljumcati jumcada man ayuu ka dhumiyey kaana qablanaa annaga horteen ahaa fakaana lilyahuudi yowmu sabti waxaa looga dhumiyeyna waa cuquubo ay dembi ay geysteen iyo khilaaf iyo dood ayaa baraka darada u keentay markay iyagu dembigaas geysteen baa laga dhumiyey meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa ikhtilaafka iyo yacni muranka in khayrka iyo wanaagga uu ku dhu qofka looga dhuminayo qolana xadiid baa wuxuu ahaa qolo yacni ma dhumaan hanuun la hanuuniyey ka gadaale ilaa uutuljadal dood ayaa la siiyaa un qoladaas daad aragta dad un dood iyo muran la siiyey waa dad marka lagu cuquubeynayo murankaas iyo khilaafkaas fa kaana lilyahuudi yowmu sabti yahuudda maalinta sabtiga ayuu u ahaa wa kaana lilnasaara yowmu laxad maalinta axadana nasaarada fajaءa allahu caza wajala alla wuxuu la yimid binaa anagou nala yimid fahadanaa liyowmi اljumcati buu nagu hanuuniyey fajacala اljumcata wالsabta wاlaxada ayuu ka yeelay saas isugu xigaan wakadalika hum lanaa tabacun yowma alqiyaama maalinta qiyaamahana annaga unbay tabac noo yihiin oo annagaa hor jannada ka horgelayno wanaxnu اlaakhiruuna min ahli اdunya ayaan nahay kuwa adduunka ugu dambeeyo wاlwaluuna kuwa ugu horeeya yowma alqiyaamati almaqdiyu lahum loo la xukumaayo qabla alkhalaa'iqi khalaa'iqda ka hor marka iyagu waxaad moodaa jumcadii baa markii hore lagu farad yeelay markay khilaaf iyo galeen asbaab lagu ciqaabo ayaa ciqaab looga dhigay in jumcadii laga dhumiyey sabtigii baa lagu farad yeelay markaas sabtigii marka bedel wuxuu ka noqday jumcadii waxaana bedel loogaga loogaga dhigay iyaga marka yacnii wax dembi ka yimid dartiis haddii marka muslimiintu intay gadaal gadaal u socdaan iyaguna wax walbo yani waxaad moodaa waxay adduunkii fitankii isay u badanayeen iyo aakhiri zamankii ayaa wax walba oo muslimiintu ay haysteenay gacan ku haayeen waa laga faramarooji rabaan markaasaa wax walba waxaad arkaysaa uun dood unbaa laga furaa hadda waxaa la maraayay waddamadii muslimiinta ahaa jumcadii dadku ay cibaado u tafaruqayeen oo dadku ay kulmaayeen oo maalin marka ciid camal ciidul usbuuca ahayd meelo badan oo musli waddamo badan oo dadka joogaa ay muslimiin yihiin ayaa waxaa lagu qasbaa ee aada arkaysaa in lagu qasbaayo sabtigii axadda in fasaxooda laga dhigo iyo kulankooda jumcadiina shaqo ay tahay maalin shaqo jumcadii waa maalin shaqo sabtigii axadna waa fasax meelihii ugu dambeysay ku harsanayd baa ducaa marka laga dhigayaa fasaxa jumcadii iyo sabtigii meelaha qaarkoodna jumco iyo sabti iyo axad intaas marka waxaa lagu dadaalaa dadkii ha laysku aruuriyaa laleeyahay yahuud iyo nasaaradii iyo muslimiintii iyo ha la mideeyo waxaan ilaahayba inay midoobaan ugu talagelin in la mideeya waa qalab allahu mustacaan haddana waxay socotaa marka de macaabidoodii iyo kanaa-istoodii iyo dhulkii islaamka in laga sameeyo allahu lmustacaan awal markii horena xoogay ku sameeyeen iyo gumaysi iyo rafaad iyo dhib dad la addoonsanayo markaana dadka ikhtiyaarkoodayba rabaan inay ku sameeyaan oy ugu sameeyaan marka waa nin walbow diintaada la la fako aday raasumaal kuu tahay ilaalinteeda adaa lagaa rabaa cidna ha u malaynin inuu kuu xifdinayo baabu tashdiidi fi اtakhalufi can اljumucati adkeynta la adkeeyey caddayntiisa fi takhalufi can اljumcati jumcada in laga haro qofka inuu jumcadii ka haro oo uu ka takhallufo adkeynta la adkeeyey bihi qaala akhbaranaa yacquub bnu ibraahim qال xdثna yaحya بن سacيid عن mحamed بn cmri عn cabيdة bn سfyaan الxضrmي whuwa الmadniy ثiqة rawى lah mslim الأrbcة عn abiاljacd الضmry ayb qiila ismhu waxaa la yihaahdaa أdrع wqiila cmr wqiila junaadة waa صxaabi iبn xajar wuxuu leeyahay mizi تhdiib اlkamaalka hal xadiid buu leeyahay laakiin hal male waa ka badan yahay laba xadiid buu leeyahay oo bazaar baaba xadiid kale sheegay oo laa tushadu rixaalu ila ilaa halaaثati masaajid markaabuu wuxuu yihi laa naclamu rawaa abuljacd can rasuuli اllahi sal l slam ilaa haadayni اlxadiiثayni marka hal xadiid ma ahane laba xadiid uu leeyahay marka wakaanat lahu suxbatun ayuu lahaa can الnabiy sal ly slama qaala man taraka qofkii ka tago halaatha jumacin saddex jumco tahaawunan bihaa fududaysa uu fududaysanayo uga tago dabaca allahu calaa qalbihi ilaahay qalbigiisau daboolaa uu daboolayaa wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu macmarin wahuwa alqaysiyu saduuqun qala xadaanaa xabaanu qala xadaanaa abanu qala xadaanaa yaxya bn abi kahiiri can اlxadramiyi can اlxadramiyi bni laaxiq huwa taymiyu اlyamaamiyu alqaas laa ba'sa bih can zaydi wahuwa zayd bnu salaam bni abi salaam alxabashi huwa hiqat can abi salaam huwa mamduur ayaa la yidhaha magaciisa mamduur alxabashiy can اlxakam bni miinaa huwa alansaariyu اlmadaniyu saduuqu rawaa lahu muslimu wabu daawuuda fi manaaqib اlansaar manaaqib alansaar marka sad waaye ramsigeeda wالنasaaئiyu wbnu maaja anahu samca bna cabaasi wabna cumar ayuu maqlay yuxadiثaani ayagoo sheegaya ana rasuula اlahi sal ly slama qaala wahuwa nebiga oo calaa acwaadi minbarihi mimbarkiisa ee alwaaxdiisa ku kor taagan layantahiyana aqwaamun qolo way ka harayaan oo ka harayaan can wadcihim ka tegistooda aljumucaati jumcooyinka ay ka tegayaan ow layaktimana allahu ama alla waa daboolayaa calaa quluubihim quluubtoodu daboolayaa walaa yakuununa min alghaafiliin waxay ahaanayaan kuwa ghaafiliin oo qalbigoodu rabbi uu moog yahay marka jumcada inaan la fududaysanin waay maryanii kii horena saddex jumco haddii fududaysi ay kaaga tagto fududaysiga waxaa ka mid a inaynan qiimo badan kula lahayn oo adduunyo un aada uga tegayso yacnii shaqo darteed lacag meel laga xamaalo darteed ayaad saddex jumco isku qofka hal ama laba waa dhici kartaa inay ka tagto laakiin markay saddex gaarto danna uunan u gelaynin waa khatar ayb dhulkaas galbeedkay aad ugu daran tahay weliba jumcadii waa iska maalin shaqo ama waxaa laga yaabaa ma waxbarashadii inay waqtigaas oo kale ay jirto dadka qaar waxaa laga yaabaa sanawaad inaynan jumcoba tukanin ee qofkaas waxbarashada cudurdaar ma noqone ee shaqadii cudurdaar ma u noqonee jimco maya adiga cibaadaa lagu abuuray hadday shaqadan kugu adkaato ka tag mid kalea ilaahay kuu sahlaana oo cibaadadii marka waa inay ka mid noqoto iyo faraa-ishu waa inay noloshaada ka mid yihiin noloshaada waa inay ku jiraan ayb can wadcihim ay can tarkihim waayo marka macnuhu wbihi qala akhbaranii maxmuud bnu haylaan qala xadaana alwaliid bnu muslim qala xadaanii lmufadl bnu fadaala can cayaash bni cabaasin wahuwa hiqat rawaa lahu lbukhariyu fi juزءi اlqiraءة wamuslim alarbacة can bukayri wahuwa bnu lashaj can naaficin can ibni cumara can xafsata zawji الnabiy sal l slam xadiidkan ibni cumar sidan waa can ibni cumara can xafsa waxaa kaloo la wariyey can ibni cumara can الnabiy sal l slam oo ana الnabiya sal l slam marka daara qطnina wuxuu leeyahay yarwiihi bukayr bnu lashaj waاkhtulifa canhu farawaahu cayaash bnu cabaas alqitbaaniy can bukayr can naafic can ibni cumar can xafsa waa sida noo taal hadda wakhaalafahu makhramatu bnu bukayr can naaficin can ibni cumara can الnabiy sal l slam wahuwa almaxfuudu midaa dambe xafso inaynan ku jirin laakiin labadaba waa la jamcin karaayo marna inay xafso uga sheegtay marna inuu nebiga ka maqlay ana nabiya sal l slam nebiga qaala wuxuu yihi rawaaxu ljumucati jumcada u caraabideeda waajibun waajib waayo calaa kulli muxtalimin mid walboo qaangaara korkiisay waajib ku tahay de muxtalim oo musaafir aan ahayn shuruudihii kalena waa la ictibaarina marka rawaaxu ljumucati marka la yidhi waxaa laga qaadanaa soomaa waqtu ljumca inay tahay bacda zawaal waayo qabla zawaal rawaax maba la dhahaba oo qabla zawaal haddii jumcada la tukan karo waaba iska barqo waayo markaas marka jumcada u caraabideeda haddii la yidhi waqtiga la tukanayo waa waqtu duhri naam bukhaarina waaba jasmiye isaga wuxuu yihi baabun waqtu ljumcati waqtu duhri saasoo kale u baabieyey ayb baabu kafaarati man taraka aljumucata min gayri cudrin cudurdaar la-aan qofka jumcada ka taga kafaaradiisa wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu sulaymaan qaala xadaanaa yaziidu wahuwa bnu haaruun qaala akhbaranaa hamaamun can qataadata can qudaamata bni wabara wa huwa alcujayfey albasriy majhuulun abu daawud iyo nasaa-i baa u wariyaan can samurata bni jundubin qaala qaala rasuulu llahi sal l slam man taraka aljumucata min gayri cudrin qofkii jumcada ka taga cudurdaar la-aan falyatasadaq bidiinaarin ha sadaqaysto fain lam yajid hadduunan helaynin fa nisfa diinaarin falyatasadaq nisfa diinaarin ha sadaqaysto xadiidkan isnaadkiisa qudaamatu bnu wabara ayaa ku jiro waa isagana waa majhuul walaa yasixu samaacuhu min samura waa daciif marka qofkii jumcada ka tagaa marka waa inuu towbo keeno oo markaa yacni towbo uun baa laga rabaa ayb iyo duhurkii dabcan inuu tukado ilaa iyada tagtaybe qaala baabu dikri fadli yowmi اljumucati maalinta jumcada fadligeeda sheegidiisa caddayntii shay ayuu baab yahay wbihi qaala akhbaranaa suweyd bnu nasri qaala akhbaranaa cabdullaahi can yuunusa can الzuhriyi qaala xadaanaa cabduraxmaan اlacraj anahu samica abaa hurayrata yaquulu qaala rasuulu lahi sal l slam khayru yowmin طalacat fiihi shamsu maalinkan ugu khayr badan oo qorax dhexdiisa ay kusoo baxdo yowmu اljumucati waaye fiihi khuliqa aadam aadam maalintaa dhexdeeda la abuuray wa fiihi udkhila aljanna maalintaa dhexdeeda jannada la geliyey wa fiihi ukhrija minhaa maalintaasaana dhexdiisaana dhexdeeda jannada laga soo saaray ayb marka jumcadii macaanidaasay wadataa marka waa khayru yowmin dalacat fiihi shamsu qaala baabu marka tarjamadeeda xadiidku waa iska daahir qaala baabu ikhaari salaati cala nabiyi sal l slam nabiga salligiisa badintiisa yowma aljumucati maalinta jumcada lagu saliyo in la badiyo yani maalinta jumcada dhexdeeda in nabiga lagu saliyo iyo habeenkeedaba ile ma maalintai habeenka habeenkaa horeeyo marka habeenka jumcada soo ayaa jumca goorbay ka bilaabataa marka ay maalinta qamiista qoraxda ay dhacdo jimcaa lagu jiraa biswayna wixii marka jumcada laga rabay qofkii marka salliga iyo suuratulkahfidii iyo waqtiyada hadduu akriyo waa jumca u akhriyey ayb wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu mansuur qaala akhbaranaa xuseyn xuseyn ljucfiy can cabdiraxmaan bni yaziid bni jaabiri can abilashcaf alsancaaniy can ws bni awsin can inabiy sal l slama qaala ina min afdali ayaamikum maalmihiina kuwa ugu fadliga badan waxaa ka mida yowma aljumucati maalinta jumcada fiihi khuliqa aadam aadam maalintaa dhexdeeda la abuuray wa fiihi qubida maalinkaa dhexdiisa la oofsaday wa fiihi nafkhatu nafqadii maalintaa dhexdeeday dhacaysaa wa fiihi sacqatu dadku markay nafqada ay la suuxayaanna markaa dhexdeeda ayay ahaane fa akthiruu calaya min asalaati aniga korkayga ku badiya salaada inaad igu sallinaysaan fa ina salaatakum salligiina macruudatun calaya waa mid la bandhigayo aniga la iisoo bandhigayo qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah rasuul allow kayfa tucradu salaatunaa salaadeenna sidee baa lagugu bandhigaa caleyka adiga korkaaga waqad aramta adoo baaba-dayba waqad aramta ay waqad baliita iyaga markaan da nebi iyo dadka kale waxay ku kala duwan yihiin markaan ma oga arrintan inay ku kala bedelan yihiin ambiyada iyo dadka kale ma aynan ogeyn saa darteed bay waxay yidhaahdeen rasuul allow sideebaa adiga salligeenna lagugu soo bandhigaya ilaa qofku marku dhinto caadiga ah ee ciidda uu lagu aaso ee uu muddo ku jiro ciidda waa cunaysaa soomaha carradaa cunayso carradiibuu ku baaba-ayaa qofkii see lagugu soo bandhigaa rasuul allow waqad aramta iyaga marka naqsi kama wadaan ogowhan mana oga xukunka dadka caadiga inuu ka bedelan yahay nebiga sal ll slam masaladan uga bedelan yahay waayo nebigu ambiyada sida asalka waa bashar yacnii waxbay cunayaan waxbay cabayaan waa hilmaamayaan wixii aan ahayn wixii risaalada iyo aan ku tacalluqin dhinacaas marka qul inamaa ana basharun midlukum yuuxaa ilaya laakiin waa loo waxyoodaa iyaga marka tiibay ku socdaan asalka ee iyaga hadda marka nebigu inay ceebeynayaan ama ay istikfaaf ku sameynayaan ma aha ey yaquuluuna waxay dhahayaan qad baliita adoo baaba'dayba qaala waxau yidhi in allaha caza wajalla alleh qad xarama cala alardi dhulka wuxuu ka xarimay korkeeda an ta'kula inay cunto ajsaada alambiyaai calayhim asalaam ambiyada jirkooda ciidda marka ambiyada ma cunayso saasuu nebigu marka u sheegay sala allahu calayhi wasalam marka salliga habeenkaas iyo maalintaa in la badiyo nebigu aada loogu salliyay sala allahu calayhi wasalam salligaa marka waa loo bandhigaa ayb cibaadana de qofku markuu samaysanayo dee asxaabta wax ka salli badnaa ma jirin dadkii khayrka badnaa a'imadii afarta ahayd culimadii yacni diinka iyo laga gaa laga soo gaaray oo dadkii diinka u bayaaniyey ugu naseexeeyey haddana maca daalika lama sheegin saxaabadii oo maalinta habeenkaas jumcada markuu soo galo masaajidda inta xalaqaad ku qabsadaan yacnii markaa yacni dadka ku qayliyo oo dadka ku dhibo salliga ama salli jamaaciya iyagoo samaynayo ama iyagoo dadkii ku dhibayo lama sheegin marka salliga xadiidkan qofka raba inuu ku dhaqmo wuxuu yeeli karaa de habeenkii oo dhan inuu salliga nebiga iskaga salliyo gurigiisa isagoo joogo cidna aan istutusin cidna ismaqashiinin hadhow marka xadiidkan baa wuxuu daliil u yahay in ilaa caawa sagaal saac toban saac dadka makarofoonno inta lagu daaro oo ummaddii marka kii jiranaa unan ka unan seexan karin ma fiicna salliga adigu haddaad ku cibaadaysanaysay adiga rabbi waa ku ogyahay nebigana waa la gaarsiinayaa maxaad ka rabtaa dadkaana aada ugu dhibaysaa marka waxay kuleeyihin marka salliga qof muslima maba dhibsanayay kuleeyihin maba dhibsanayo qur-aankiio kalaamullaahi ah baa wuxuu leeyahay nabiga sal ll ly slam maa lii unaasac maa lii unaasac maxaa la iiga jiidjiidanayaa qiraa'ada oo la igula doodayaa waayo qofkii raba inuu salaatuleyl tukado qofkii raba inuu cilmi akhristo qofkii raba inuuba nebiga ku salliyo gurigiisa joogo haddaad adiga ku furto microfoon soo adiga tashwiish kuma furaysid maxay tahay marka qof nebiga jecel maba dhibsanayaba salliga lama dhibsanayo laakiin iidaaga adiga aada ula qasdaysid iyo tashwiishka oo walaa yajhar bacdukum bacdan bilqur'aan qur-aankii baa la diiday in kor layskugu kala qaadqaado ayb qaala baabu lmri bisiwaaki yowma aljumucati is-amridda lays-amray cadayashada maalinta jumcada wabihi qaala aqbaranaa moxamed bnu slma qaala xadaana bnu wahbin can camri bni اlxaariث ana saciida bna abi hilaali wabukayra bna alashaj xadahaahu can abi bakr bni اlmunkadir can camr bni sulaymin wahuwa zuraqiyu can cabdiraxmaan bni abi saciidin can abihi ana rasuula اlah sal slm qaala alguslu yowma aljumucati qubayska maalinta jumcada calaa kulli muxtalimin mid kastoo qaangaara korkiisa u ahaaday wasiwaaku cadayashada isaguna sidaas iyo cadayashadaba wayamasu wuxuu taabanayaa min adiibi diibka xaggiisa maa qadara calayhi wuxuu awoodo barafuuna ilaa ana bukayran waa laba raawi bukayr iyo saciid bnu abi hilaal ilaa ana bukayran bukayr lam yadkur ma sheegin cabdaraxmaan oo markuu yidhi can camr bni sulaym can cabdiraxmaan bni abi saciid ma sheegin cabdiraxmaan wa qaala waxa uuna yidhi fi diibi diibka markuu ka hadlaayena walow min diibi lmar'ati haweenta barafuunkeedaba ha ahaatee wax uun markaa yacni ha soo marsado marka mowdic isnaadka ka miday marka iska khilaafsan yihiin bukayrna waa la waafaqayo wuxuu waafaqay isaga laftiisa riwaayati shucba ayb intaa marka xaafidka iyo ibnu rajab iyo ayaa aada uga hadlay marka mutaabacaadka ay leedahay tan hada akhiruhu wallahu aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi walih وaصxaabih